kulanti wanaagsan dhegaystayaal dhammaantiinbaa kuna soo dhowaada barnaamijka haweenka iyo qoyska ee toddobaadkan oo ay marti igu tahay dogtar anise ibraahim dogtar anise ibraahim waa dhakhtarad ku takhasustay caafimaadka carruurta dhowaan ayaana loo magacaabay inay madax ka noqoto qaybta carruurta ee xarunta caafimaadka harber v u ee magaalada siyaaral ee gobolka washington xaruntaas oo ahayd mid iyada oo yar lagu daweyn jiray dor anisa waxay dalkan maraykanka timid iyadoo aad u yar oo la socota qoyskeeda sanadkii kun iyo sagaal boqol saddex iyo sagaashankii kadib markii qaxooti ahaan looga soo qaaday xeradii otanga ee dalka kenya tan iyo xilligaana waxay ku nooshahay magaalada siyaaral ee gobolka washington celcelis ahaan lix boqol ilaa iyo toddoba boqol oo carruur ah ayaa xarunta ay madaxda ka tahay dogtor anisa daweyn caafimaad loogu fidiyaa bishiiba kuwaasoo ugu yaraan in ka badan laba boqol ay iyadu daweyso dhinaca kale dogtor anisa waa hooyo leh laba carruur ah oo ay dhashay intii ay ku jirtay waxbarashada jaamacadeed ee xagga caafimaadka waxaana ay barnaamijkan dogtor anisa kaga sheekaynaysaa wixii ku dheliyey inay dhakhtarad noqoto siday u aragto in loo magacaabo inay madax ka noqoto qaybta carruurta ee xarunta caafimaadka ee harber view ee iyada oo yar lagu daweyn jiray cidda ku dhiirogelisay inay gaarto yoolka ay hiigsanaysay caqabadaha ay la kulantay iyo sida ay hadda isu aragto dor anisa marka hore kusoo dhowow barnaamijka haweenka iyo qoyska ee v o a marka xiga goormay kugu dhalatay inaad noqotid dhakhtarad kun sagaal boqol sagaashan iyo saddex marka siyaaro imeynay soomaalida inta badan waxay aada jirtay isbitaal oo harborview la dhahayo isbitaal oo ilmaha la gelin jiray waaye sanad walba well child check sida loo sameeya talaalka sida loogu soo qaato isbitaalkaas qoyskeena dhan buu daaweeyay markaad soo korayd waxaa jirtay daktarad oo pediatrician daktarad ilmaha oo aada u wanaagsan eleanor grand baa la dhahay oo familkeena dhan daktarad u ahayd so markaa yaraya u sheegay waxaa dhahaya doctor grand ani waxaa jeclaan lahaayeen inaa daktarad oo ilmaha sida adi camal aan naqdo markaas gabar yar baan ahay gabar oo yno meeshaan qaxooti refugee markaas markaas dawaa imaanay soomaalina markaas ma ku badnayn laakiin aad bay ugu faraxday intaas inaa dhaho waxayna tiri anise waxaa jeclaan lahay adaa daktarad naqatid inaa oo harborview ka shaqaysid because dadkaaga harborview bay imaadaan adigana markaa daktarad naqata anigana shaqada waa iska dayn karaa retired baa naqan karaa so alxamdulilah waxbarashadeen siyaaro aan ku dhameeyay university of washington aa aaday undergraduate so degree wuxuu ahay biology marka kadib alxamdulilah medical school jaamacada oo medicine university of washington aa laga qaatay afartan sano markaan dhameeyey waxaa ku takhasusay ilmaha takhasuska ilmahana saddexdaa sano waxaa ku dhameeyay seattle children's hospital oo isbitaalka ugu weyn oo ilmaha oo seattle washington ku dhex yaalayaha marka ku takhusaysid hal clinic aa lagu diraa takhasuska isbitaalka dhexdiisa waaye laakiin waxayna rabaana inaad baratid ilmaha oo clinic timaanaya sida oo loo xanaaneeyo waxay u baahan yihiin so harbor view shaqadiisa waxaa bilaabay mar anoo takhasuskayga sameynayo clinictaas shaqada ka bilaabay marka kadib marka oo dhammayn rabay waxaa fiirinaya clinic oo clinic clinic inaa ka shaqeeya oo laakiin waxaa soo barta dadkeeda wax ugu baro dadkeeda waxna ugu taro meeshaan meel walbaa ka shaqeyn kartaa private clinics baa jiro laakiin clinicyasha oo privateka ah oo dadka insuranska lacagta ka bixinayo dadka cadaanka baa u badan dadka oo ani ii baahnin baa u badan so alxamdulilah boosaan ka helay harbord iyo saddex sano ka hor saddex sano ka hor macnaha intaan intaadan soo qalin jibinin maya marka shaqada harbord clinicta maalin sitmaankii hal maalin baa aad aadayo intaa takhasus ku jira markaa takhasus ka dhameeyey meeshaas full position aa laga qaatay saddex sano kahor two thousand sixteen markaa takhasus ka dhameeyey full time aa meesha ka shaqeynaya so afar maalmood aa ka shaqeynayay ilmihii panelka ilmahana anaa arki jiray dad badanaa meesha ka shaqeeya and then alxamdulilah saada septemberkan lasoo dhaafay medical director aa laga dhigay xilkaas baa la saaray marka waxaan rabaa inaan dib ugu noqdo dhakhtaradii adiga ku daweyn jirta adiga iyo qoyskaaga o dhan dhakhtarada u ahayd ee ku tiri waa jeclaan lahaa inaad ka dhabaysid riyadaada oo aad dhakhtarad noqotid gabadhaasi waa maraykan miya aha naag naag maraykan waay marka marka hadda ma joogtaa weli iyada haha way joogtaa way joogtaa so ayada markii oo isbitaalkaas markaa imaaneynay ilaa two thousand ninekii ee joogtay two thousand ninekii aniga medical school baa bilaabay ayadana way retire garaysay marka marka hadda markaad dhakhtaradda noqotay oo hawshii dhakhtarnimada aad bilowday ma is maqasheen ama ma is aragteen haha mar walba mar walba sanadkii saddex afar jeer waa is aragnaa meel oo ani noo dhow bay degan tahay wax walba hadee wax soo maqasho waa iisoo sheegtaa waa isku imaanaa waa sheekaysanaa marka oo wax layidhahay medical directorka positionka a kula rabnaa ma qaadanay markaas hataa waa waxa inaa u sheego qof oo you know cilmi dheer waayo oo experience badan qabto advice baa weydiiyey waxaa dhahay maxay kula tahay hadaas medical directorka noqon so aad bay u farxday markaas saas sameynaya waxay tidhi positionka oo ani samayn jiray aad baa ugu faraxsanaya hadda maanta gabar oo yar oo ani patientkayga ahayd hadda inay xilkaas qaado oo iyo oo mas-uuliyadaas la saaro so mar walba is aragnaa doctor grama la dhahnaag aada u wanaagsan Marka- waabildiga soomaalida bay ka saxeen marka way kugu faantaaba ha Ee, waxaan rabaa een, tan iyo markii eh, sanad kun iyo sagaal boqol laba iyo sagaashankii baad timaadeen dalkan maraykanka xaggee laydin kasoo qaaday ninety three miyaa tiri ninety three ha kenya kasoo baxdeen xeryihii qaxootiga ha otanga Een, marka noloshaadoo dhan adig iyo qoyskaaga qoyskiina waxaad ku qaadateen magaalada siyaarar ma ha gurguurin meme ma gorgorin siyaarl baa siyaarla nala soo dejiyo siyaarl baa joogna waa gartay marka waxaan rabaa inaan ogaado een, muddo intee la-eg ay kugu qaadatay inaad inaad dhakhtarad noqotid journigaas intee la qaad-
journiga so maraykanka sanadooyin badan bay qaadanay because waxaa lagaa rabaya saddex step inaad samaysa laakiin ilmaha dhan mar waran waa u sheegaya waktigaan wuu ku dhaafaa wax weyn ha ka dhigin hadaa oo hadaa la nool yahay waktigaan wuu dhaafaa so waxa wax hadaa jecesha ha kawelwelin intaan sanad waga qaadanay ee ugu ee ugu qaadanay because waa mar wuu dhamaana Ah, so inta waxay kugu qaadanayee um, guud ahaan hadaa wax rabtid um, daktar ilmaha hadaa dhaqatid kow iyo toban sano waa afarta sano oo pre-medical ay dhahayaan ah, afarta sano oo medical school iyo saddexda sano oo takhasuska ilmaha waa koob iyo toban sano Mhm.
marka marka waktiga isagaaba iska soconaya haddii aan la degdegin wuu iska soo wareeganaya waktigii ha waa isku soo wareeganaya like wax oo wax oo jeceshahay oo hami u qabtid haddaa samaynaysid waqtigaas isaga waa isku socona waa Wow.
isku socona so ilmaha badan waxay dhahayaan wow eleven years waqti dheer waaye so Way saas wahsanayaan.
hadaa dhahdeed wax badan ha saa- ah, way wahsanayaan saas hadaa dhahdeed wax oo hami u qabtid oo jeceshahay aa iska celinin bcause waqtigaas wuu dhaafa haddaa shaqo intaa shaqo kale oo jecleen oo hami u qabin intaa ka shaqayn lahayd kolkaas inaa iska dhigatid oo wax oo jeceshahay inaa samaysa kuuran Mm, marka muddadii aad ku jirtay iskuulka waxaa tahay gabar madow ama afrikaan oo afrika ka timid haddana qaxootiya haddana muslima intaasoo goor ayaa laga yaabaa in eh, siyaabo kala duwan lagu fiiriyo oo ay caqabado Mhm.
marka caqabado ma jireen muddadii aad ku jirtay een, kooraskan dheer ama hadafkan aad tiigsanaysay intaad ku jirtay Ha. Ha.
wax caqabado Like, ah ma jireen kusoo Ah.
oo kula soo gudboonaade Eh, wax meel siyaarla siyaarla joognaa soo meelaha kale xoogaa way ka duwan tahay laakiin qof madow mar haddaa tahay oo muslim ah oo xijaab oo oo xijaab xisto mar walba qof um, mar walba waxaas ama waa la waa la kulmay laakiin adayna ah, you know just iimaanka maskaxdaada just iimaankaaga iimaankaagana qabto wax dhahda wax oo ilaah ila rabo qof kale meegan qof kale ma iga celin karo so mar walba qofku waxay ku dhahayn oh medical student ma ahayd kuma malaynin ilaa hadda hataa marka uh, you know clinicta oo ani directorka ahay dad baa jira dad cadaan oo ila ogeen ama oo ii malaynaynin markay wax dhahan medical director ay waa anis ibrahim markaa la dhaho oo xoogaa wejigood baa ka fahmaya dadka, you know, hadday ku sheegin hadaa wejigaad baa ka fahmaya inay wax oo uh, surprise camal ku tahay wax oo wax Macnaha- cusub wax ay filanayn macnaha ma waxay isleeyihiin eh, sidee ku noqotay miyay isleeyihiin mise madowgaaga ay dhibsanayaan macnaha wejigooda ma- sawirka adiga aad qaadanaysid maxaa ku soo baxaya aha dhibsashaal ma aho just waxa waaye qof oo ma gaari kartay surprise camal inaa ku tahay ma gaari kartay camal ama oo uma haysana qofka cadaanka baa umaleyay judicialka maxaa waaye maraykanka baa joogtaa meel walbana cadaan baa haysto Ah, soo maha so surprise ay ku tahay ma filanaynin Ah, so Laakiin- istisaal ma ku aho laakiin in- inta badan waa inta dadka dadka badan wax wanaag bas baa kula kalmay Ah, laakiin waa fahmi kartaa hadday ani iyo qof kale haddaa is agtaaganna ani iyo haystaan inaa daktarada ahay inaa medical director ahay qofka kale ba uhaystaan ilaa loogu sheego waaw marka waxay isleeyihiin malaha waxaa jira waxyaaba dadka lagu shabadeeyo macnaha dulqaad koob iyo toban sano iyo wax lamida uu qof malaha kalarkan leh uu ku dulqaadan kara maleba ayaa ka dhaadhacsan miya just heerkaas dulqaadka hataa ma aho because dadka dadka way dadkan way ogyihiin qof oo xooti iyo qof oo magaaladiis kasoo taga oo maraykanka imaada inay dadkaas ugu dulqaad badan yihiin laakiin waxay isleeyihiin eh, qof oo intaasan soo maray heerkaan inuu gaari karo uma haysano marka inuu meeshaan imaan karo oo iskool ah iskool dhigan karo oo dhakhtar noqon karo bas ma filanaynin Oo.
laguma leelin inaa heerkaas gaari karta Oo.
anakoo qaxooti ahaan meeshaan u imaan oo u imaan oo haddana goob dhan oo caafimaad uu madax kasii noqon karo wow goobta caafimaadkaad madaxda ka tahay hadda magaceed waxa waaye harborview pediatric clinic aa la dhahaa magaalada siyaarale ku taallaa magaalada Seattle way ku taala isbitaal oo weyn oo magaalada Seattle ku dhex taala waaye anigana waxaan ka ahay pediatric clinic soo qaybta ilmaha aad ka qaabilsantaha marka tusaale ahaan celcelis bishii ama toddobaadkii ama maalintii imise caruura ayaa soo booqata meeshaas oo la keenaa walaahi ilmaha dakhtariinta anagu meeshaas isbitaal waxbarashana waanahay bishii lix boqol toddoba boqol aa la keenaa laakiin anaga ilmaha oo clinicyaasha way kala duwan yihiin clinicyaasha oo private clinic baa jiran oo intaas laba jibaarkii saddex jibaarkii la arkaaya laakiin anaga dadka noo imaada waxa waaye dad oo qaxooti ah dad oo ingiriis ku hadlin dad oo hadda dhow meeshaan imaada dad oo dhibaato badan soo mareen iyo ilmaha oo cudurooyin badan qabaan so medically complex baa lagu wacaa so ilmaha aan aragno wakti baa siinaa intaa toban daqiiq qof ku arki lahayn soddon daqiiqaa siinaa familka oo wakti badan u baahan dad badan bay la kulmaan social workay la kulmaan dadka oo nafaqada nutritionist bay la kulmaan dad badan bay la kulmaan so anaga waxaa isdahnay lacagta iyo waxaas ma fiirin waxaa fiirnay ilmaha iyo dadka oo lasoo booqanayaan maxay ubaahan waa maxay waxay u baahan yihiin ku caafimaadaan oo ilmaha kale la qabsadaan oo magaaladan lagu lagu caawiyo meel waxbarashana waa nahay medical students baa mar waliba nala joogaan dadka oo takhasuska mar waliba nala joogaan kaasna aaday muhiim u tahay waxaa la rabaa dadka oo medicine hadda kasoo baxayaan inay si fiican u fahmaan dadka oo wadankan ku dhalanin dadka oo ilmaha oo cudurooyin badan qabaan sida oo loo xanaaneeyo oo sida oo si fiican wax walba ay ugu baahan yihiin loogu sameeyo tusaale ahaan dhowrkaas boqol ee caruurta ah ee la keeno clinigan qaybtan aad madaxda ka tahay meeqo ka mida caruurtaasaad adiga aragtaa mise dhammaantood adiga arkaa maymay dhamaantood aniga arki so aniga maxaa toddobaadkii afar toddobaankii ama toddobaadkii afar maalmood baa meesha jooga so afartaas maalmood waxaa arkaaye toban ilaa shan iyo toban patient maalintiiba and specifically waxaa shaqeeyaye washington state meesha intaas ala shaqeeya waxaa arkaya waxay ku wacaan medically complex refugees so dadka oo ilmaha oo hadda la keenay oo ama curyaan ah ama cudurooyin badan qabaan ama iska dhiban oo hadda le refugee camp laga soo wala oo siyaal oo imaadaan ani iyo gabar kalaa jiro oo intaas specialty keene specialty keene ah clinicda way way badan tahay maalin walba oo joogo toban ilaa shan iyo toban ilmaa arkaa laakiin inta oo shaqo la qabanaya intaas way ka badan tahay waxaa jira cunug oo maalintaas clinic kula joogin laakiin iska dhiban isbitaal jiifa hooyada baa kusoo waceysa ku dhehaysan dadkan si fiican uma fahmaay caawinaad baa baa kaaga baahanahay qoyskaas inala inala caawiy waay hooyada baa kusoo waceysa ognayd ilmaheyga iskoolka bay ku dhiban yihiin aniga dadkan si fiican ama isku fahmeen caawinaad baa kaaga baahanahay so clinicta shaqo badan ay qabataa ilmaha oo maalintaas la arka ma ahe in ka badan baa maalin walba wax loo qabanaya waxaad ka warantaa marka caruurtaas macnaha xanuunada gaarka qaba ama baahida ka badan baahida kale caruurta maraykanka ku dhalata ay qabaan qaba tusaale kale waxaa laga yaabaa muddadii ay xeryaha qaxootiga ku jireen ama afrika ay joogeen inaysan si joogtaa dhakhtar u arki karina laga yaabaa marka takhasuskaasi ma ka dhib badan yahay takhasusyada kale ee caruurta caadiga ah mise waa isku mid ha so takhasuska inta oo saddexda sano oo lagu oo trainingka oo oo qaadanaysid waa isku mid laakiin waxay ku xiran tahay clinictaas oo trainingka ka qaadid so harbor view ani waa ogaa markaa takhasuskayga sameynayay inay ilmahaas camal arkayaan inay kas way ka dhib badan tahay hooshaa qabanaysid waxa oo cudurooyinka aad ka fikiraysid waxaas way way way ka way ka duban tahay ilmaha kale so markaa takhasuska sameynaya waa codsada inaa har clinictayda harborview laga dhigo bas waa ogaa ilmahaas ama inaa caawiya aan rabaa waxaasna inaa barta clinicyaasha kalena intaasma laga baranayo ilmaha waxyaalada qaxootida baahida ay qabaan way ka duwan tahay ilmaha oo maraykanka lagu dhalay oo malnutrition soo arkin oo tibisha soo arkin oo qalal qabin iyo cudurooyinkaas kale oo maskaxda qabin way ka duwan yihiin so takasuska caadi ahaan guud ahaan isku midkii waaye laakiin clinicta training lagu siiya aa kala duwan doctor anis waxaad ka warantaa dhinaca kale waxaad sheegtay in marka lagu arko adigoo qof madow ah oo xijaaban oo haddana muslina oo haddana clinigaasad dhex fadhido madaxaad ka tahay dadka qaar laga yaabo inaanay kuuba malaynba qoftii madaxda ka ahayd meeshan laakiin dhinaca kale ma dhacdaa dad markay ku ogaadaan noocii doonaan ha ahaadaane maraykankan kula jooga ama clinigii soo booqda oo markay ku ogaadaan ama xaaladaada looga sheekeeyo amaba markay kor un kaa arkaan ay kuu jeedaan inaad xijaaban tahay madowdahay ay ku arkaan dad kugu farxa ma jiraa ama maaragtay faallo wanaagsan kaa bixiyey ahaa dad badan aasaas jiro dadka oo igu faraxeen waxa waaye dadka oo dakhtariinta oo clinicta dhex joogeen oo oo i arkeen anoo medical student ah oo markaas kadib soo noqda anoo resident ah marka wax la dhahay markoo chief of service baa qabnaa markuu wax dhahay anise baa medical director lagu dhigaa beer ilaah baacay dadkaas aad bay u faraxeen dad oo ani ayaga training isiiye waaye haddana anaa madax u noqday dadkaasaaba ugu farax badnaay aad igu mahad celiyeen dadka kalena waxa waaye patientska maalin walba aragnaa ilmaha oo ilmaha iyo hooyooyinka oo wax soo booqdaan clinicta maalin walba bay ii mahad celiyaan dadka soomaali oo arko familiyaasha oo ethoopia iyo eritrea ka imaadaan dad iyo familiyaal badan oo west africa ka imaadaan hataa waa aragnaa Um, so guud ahaan dadka harbor view iyo um, agagaarkiisa jooga oo isla kulanno um, aad iyo aad bay ugu farxeen marka bal hadda dareenkaaga sidaad isu aragtid markaad dib u fiirisid masaafadii aad soo martay waddadii aad soo qaaday adigoo yar oo qaxooti ah oo dhiban bal sidaad isu aragtid hadda adiga
alxamdulilah walahi maalin maalin walba alxamdulilah baa dhahaa wax uu aada ugu shaqaysto waaye laakiin wax oo dad badan igu soo caawiyey oo dad badan igu soo taageeray dadka oo la shaqaynayay familkeyga dad badan igu caawiyay la inaan heerkan gaaro so maalin wax oo aada ugu faraxsanahay waaye oo like iyo wax oo tusaale ahaan ilmaha oo hadda sukurayan u tusiya ama ugu ugu sheekeeya oo oo dhaho ilmaha oo hadda clinic igu imaadaan waxaa dhahaye markay wax dhahaan daktarnimo baa rabaa laakiin ma umalay inaan samayn karin so ilmahaas waxay u baahan yihin qof oo wax dhaho haddaa ani sameeyey adagana waa samayn kartaa ani adiga ma kala duwani waxbarashada iyo dadaalka bes aa loo baahan yahay laakiin alxamdulilah wuxuu aada ugu faraxsanahay waay wadan ahaan opportunities badanaa jira inaa school aadid inaa meel iska soo bixisad inaa wax baratid intaasna wuu ku fiican yahay laakiin hadda wixii america dhacayo waxa waaye refugeeska dhan mala ogolaanayo inay maraykanka imaadaan ayagoo dhiban ah dhibkaas aam lagu aa lagu fiirsanayaa so meesha meel opportunities badan waaye refugeeska oo imaadaan refugee walbo ama qaxooti walba oo imaada maraykanka waxuu u taraa waxna u tari karaa wax ayagana waxay isku tarayaan maraykankana waxu waxay u tarayaan wax walba waa ka faa'iidaystay haddana maraykanka iyo iyo magaalada iyo isbitaalka oo kusoo dhex koraya hadda waxuu taraya iyo dadkayga bcause wax qof wax wax igu muhiimsan waxa waaye dadkayga inaa wax u taro iyo dadka oo igarbisaagnayo so intaasdan intaasdan inaa sameyn baan malaynaa waa garta marka cid si gaara kuu garabsiisa ma jirtaa macnaha ehel qaraabo saaxiibo dad ilen markaad waxaana dhan qabanaysid taageero lacageedaad u baahan tahay taageero dhina dhinaca waktigaad u baahan tahay wakti lagu siiyo waxaad u baahan tahay in lagu hago lagu tootoosiyo haddii waddo qaldan aad ka bixi rabtid lagu yidhaahdo may waddadan way habsane kaa dhigaysaa kasoo noqo dad saas kuu soo celcelin jira ma jira oo reberebeysay dhahaan soomaalida qaar ma jiraan
guud ahaan dadka soomaali oo siyaarol joogaan dad oo aada igu farxa waaye oo mar walba ay maxad celiyaan dadka oo especially oo dadka oo i kasi jireen marka anoo yar oo oo dhihi jiray maracofka baan rabaa inaa aado habaryaal badan abtiyaal badan aan jiro laakiin gaar ahaan familkeygana inaa u inaa u mahad celiyey mahad celiyey waaye habaryaashii abtiyaashii qoyska dhanna u mahad celiyey waaye kow iyo toban sana iskoolku iskoolku jiray mar oo dad badan oo ku taageera oo niyadda ku dhiso oo wax walba kugu caawiya ubaahan tahay intaas markaa iskool ku jirtid marka mericalska uu ku jirana waa guursaday laba ilmaa dhalay dad badana ay garab istaag laba dad badana ay garab istaaga markaa habeen shaqeynaya markaa maalin shaqeynaya markaa laba maalmood isku xig twenty four hour shift shaqeynaya dad badana i garab taagnaaya oo niyadii dhisaya oo ilmaha ka welwelin dhahaayay so familkeyga oo hadda anigi iyo aniga bow ilmaheyga iyo dad iyo guud ahaan familka oo ka dhashay habaryaasheeda iyo walaalaheyga iyo hooyayaaba qof walbana u mahad celiya waay
intaas ayaan dhegaystayaal kusoo koobaya barnaamijka haweenka iyo qoyska ee toddobaadkan oo ay marti iigu ahayd doctor anise ibraahim oo ah dhakhtarad ku takhasustay caafimaadka carruurta dhowaanna loo magacaabay inay madax ka noqoto qaybta carruurta ee xarunta caafimaadka harber v u ee magaalada siyaral ee gobolka washington xaruntaas oo ahayd mid markii ay yarayd lagu dawayn jiray intaan mar kale kulmayno waxaan dhammaantiin idinkaga tegayaa sidaas iyo nabadgelyo